وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ ۖ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ ۚ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ ۖ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ ۗ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَاحِدَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ ۖ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين في سورة النساء ayaan ku dhex jirnay waxaan ka soo hadalnay hijrada iyo sida ay daruuri u tahay iyo cidda hijrada iyadoo awoodi karto min bilaadi alkufri inay ka hijrooto ilaa bilaadi alislaam iska fadhidaa xukunkeedu waxa uu yahay iyo waxa cadaab iyo ciqaab ay la kulmayso qofka hijroodo oo bilaadi alkufri ka haajiro asagoo meeshii meeshii uu u socdayna aanan gaarin dhintaa asagana ajriga ilaahay agtiisa uu ku leeyahay ba soo aragnay hadda aayadahan waxaan arki doonnaa insha allahu tacaala allah subxaanah wa tacaala oo dadka muslimiinta markay safar aadaan oo jihaad iyo wax lamid ay u baxaan u fasaxayo u ruksaynayo rukso siinayo inay salaadii gaabiyaan rukso loo siinayo ayaan arki doonaa uma salaatu lkhawfka markay cabsiyu jirto oo maaragtay gaaladii lala dagaalamayo salaada la yidhaha salaatu lkhawf ayaan ayadana arki doonaa qaabka loo tukanayo oo allah subxaana wa tacaala uu noo sheegi doono allah marka wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala waidaa darabtum fi lardi waidaa darabtum haddii aada safartaan yacni aada socotaan fil ardi dhulka dhexdiisa aada ku socotaan oo darbiga addarbu fi lardi waxaan ku soo marnay aayaddii hore yaa ayuha aladiina aamanuu idaa darabtum fii sabiili illahi fatabayanuu waxaa loo jeedaa yani assayru fi lardi baa la yidhaahdaa waxaad odhanaysaa darabtu fi lardi idaa sirta litijaaratin aw gazwin aw gayrihima haddaad tijaaro ama maaragtay jihaad iyo wax lamida aada u safartabaad waxaad odhanaysaa darabtu fi lardi baa bihi calima an sayakunu minkum mardaa waakharuuna yadribuuna fi lardi yabtiguuna min fadli illahi buu ilahi leeyahy marka addarbu fi lardi waa assayru fi lardi wey idaa darabtum haddii aada socotaan fi lardi dhulka dhexdiisa aada ku socotaan idinkoo musaafiriina ama jihaad ama kayruhu waxay doontaba ha ha noqoto falaysa calaykum idinka dushiina ma ahaanin junaaxun dembi iyo ismi dushiinna ma saarna iyo xaraj an taqsuruu min an taqsuruu inaad gaabisaan min asalaati ay shay-an min asalaati salaada shay ka mid ah inaad gaabisaan wax idinka saaran ma jira buu leeya oo dembi iyo xaraja ma jira wey goormo wey in khiftum haddii aada cabsataan dadkiina musaafiriinta ahaa markaad salaada gaabinaysaan waa in khiftum haddii aada baqdaan ood cabsataan an yaftinakum inay idin fitneeyaan bimacnaa an yuqaatilakum inay idinla dagaalamaan aladiina kafaruu kuwii gaalada ahaa inay idinla dagaalamaan haddii aada ka baqdaan inaad salaada gaabisaan wax xaraj iyo ismi dushii la saaran ma jirto waad gaabin kartaan wey maxaa yeelay ina alkaafiriina gaaladii kaanuu waxay ahaadeen waxay noqdeen caduwan cadow ayay lakum idinka idin yihiin cadow bay idinka idin yihiin cadowga oo mubiinan cadaawadiisu ay cad tahay oo aysan maaragtay qabash ku jirin cadaawad noocaas oo maaragtay cadaawanimadiisa ay muuqataa ayay idin yihiin weeyaan marka saa darteed salaadiina inaad takfiifisaan oo fududaysaan ayaad leedihiin ayadan allah subxaana wa tacaala wuxuu yidhi waidaa darabtum fi lardi falaysa calaykum junaaxun an taqsuruu min asalaati yacni qofka musaafirka ama ghaasiga ama mujaahid fii sabiili illaahi ah inuu salaada gaabiyo oo qasri uu sameeyaa wax dushiisa xaraj oo ka saara laba arko waa u bannaan tahay weeyaan walidaalika culummadu waxay ka hadlaan yacni nusqaamintan iyo qasrigan maxaa loo jeedaa ma qasrulkimiya baa loo jeedaa mise qasrulkayfiya cadadeedii salaada tiradeedii cadadkeedii miyaa la yaraynaya la gaabinaya mise waxaa la gaabinayaa habkeeda kayfiyada loo tukanayo weeye qasriga uu ku jiraa culammada way ka hadlaan jumhuurulculamaa waxay u fahmeen qasrigaan halkan la sheegayo inuu yahay qasrulkimiya yacni cadadkeedii in la yareeyo oo masalan yacni waxaa cadadkeeda loo yarayna xagga tiradeeda loo yarayna waxaa leeyahay tii rubaaciyada ahayd ee afarta ragca la tukan jiray baa tunaa'iya ka dhigaysaayoo laba ragca baad tukanaysaa marka qasriga waa qasrulkimiya wey cadadkeedii baa la yarayn salaada marka duhurka iyo casarka iyo cishaha baa afar afar ah kuwaas baad laba laba ka tukanaysaa amaa maqribka lama gaabinayo waa sidiisii salaada subaxna waa labadeedii ragco maqribkuna waa saddexdiisii la gaabin maayo culamadaas sidaasay maaragtay leeyihiin oo jumhuurulculamaa ay qabtaa waxaa la gaabinayo waa kimiyada cadadka wey tirada waa tirada unbaa loo jeedaa laakiin waxay ayaguna isku khilaafaan safarkan salaada loo gaabinayaa muxuu yahay waa safar nooceeya nooca safarka uu leeyahay ayay culammadu ka hadlaan qaar culammada ka mida waxay leeyihiin safarka salaada loo gaabinayo laabudda an yakuuna safara aaca safaru aaca inuu noqdo safar taaco ah inuu noqdo jihaad buu u baxay yacni maaragta xaj buu u baxay cumruu u baxay ziyaaratu masjid nabiyi sala allahu calayh ali wasalam nebiga masjidkiisuu soo ziyaaranaya talabulcilmi buu u baxay cilmi buu doonanaya iyo wixii lamid ah waa loo qasrin karaa bay leeyihin laabudda waa inuu safarkaasi noqdaa safar oo taaco ah inuu noqdo ayaa la rabaa culummada sidaa odhanaysana waxaa ka mid ah cabdullaahi ibni cumar iyo maaragta cataa iyo riwaaya oo malik ibn anas imaamu daarilhijra uu qabo saasay leeyihiin culamada qaar kamida waxay leeyihiin maaragtay laa yushtaratu an yakuuna safara qurba oo safara taaca lama shartiyeeyo inuu safarkaasi safar taaco ama qurbo uu noqdo safar taaco oo ilaahay lagu ateecayo wax shardiya kama jira bay leeyihin laakiin waxaa shardiya inuu yani safarkaasi ou yahay safar mubaaxa safar qofka u banaan yuusan ama taaca ha noqdo ama yuusan noqonine shay mubaaxa inuu yahay umbaa muhiima bay leeyihin uusan ahayn safar macsiya yacni culamada hore waxay qabaan safarku waa inuu safar taacaa yahay hadduusan safarkaasi taaco ahayn laba qasar inay salaada bay qabaan qoladan waxay leeyihiin safarka shardi maaha inuu taaco noqdee waa inuu mubaax yaho u banaan yahay wax kuu banaan uuyo macsiyo uusan ahayn leanna hadduu safarku safar macsiya noqdo salaadii laba qasrinaya bay odhanayaan salaadii laba qasrinaya bay leeyihin culamadaas waxaa ka mid ah imaamu shaafic iyo imaamu axmed raximahum ullah ayaa iyagana ka mid ah qaaraadaas yani maarata culamada qabta laga soo guuriyey ka mid ah culamada qaar ka mid ah sida masalan abu xaniifa iyo maaragtay sufyaan athawri iyo daawud ibn cali adzaahiri ayagu waxay qabsanayaan cumuumul aayay qabsanayaan safarkan waxay leeyihiin mutlaqu safaraa loo jeedaa lagumana xirin mubaax lagumana xirin taaca mutlaqu safar qofka haddooba safrada waxay leeyihiin ama mubaax ha noqdo ama shay xaraama ha noqdo safarku maxduur ha noqdee markastaba salaadii uu fasirinayaa bay leeyihin xataa waxay leeyihiin yani low kharaja liqaطci ariiqi wa ikhaafati sabiil xataa hadduu u baxo inuu jidgooyo dadka ku sameeyo oo safarka uu dhaco oo dadka uu cabsi geliyaba haba u safree waa inuu kasriyo bay leeyihiin marka xaaraam ha ku safro ama yoona ku safrin markastaba cumuum aaya ayay qabsanayaan marka sidaa darteed waxay leeyihiin yani cid walbaba way gaarin kartaa safarka nooc kastuu yahay laakiin jumhuurta yani cagsigooday qabaan safarku hadduu safar macsiya yahay yani maaragtay qofkaasi looma ruksaynayo maxaa yeele waa rukso ilaahay oo dadka wan wanaagsan uu siiyey cid walbana lama siinin bay odhanayaan weyaan allah marka sidaasuu leeyahay falaysa calaykum dushiina ma aha junaaxun dembi yani ifni iyo xaraj dushiina ma saarna an taqsuruu min an taqsuruu inaad gaabisaan min asalaati yani shay-an min asalaati inaad gaabisaan shay salaada ka mida inaad gaabisaan wax dembiyo idinka saarani ma jiro waad gaabin kartaan weeyaan in khiftum haddii aad baqdaan an yaftinakum inay idinla dagaalamaan aladiina kafaruu kuwii kufaartaa inay idinla dagaalamaan haddii aad ka baqdaan halkan in khiftum an yaftinakum aladiina kafaruu shardigaas daahirkiisa ila in khiftum in shardiya loo hormariyey daahirkiisa wuxuu ku tusinayaa inaysan inuusan qasri salaad la gaabiyaa aynan bannaanayn ilaa maca khawfi alfitnati min alkaafiriin inaysan bannaanayn ilaa inuu qofku maruu cabsanayo cabsi mooye si kale in loo gaabiyaa inaysan bannaanayn haddii cabsiyu jirto unbaad gaabin kartaa laakiin yacni waktiga ammaanka aad ku jirto musaafir bannaqo eh ma gaabinaysid daahirka yacni aayadda shardigaas saasuu ku tusinaya laakiin sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa waxaa ku sugnaatay yani maaragtay xataa qofka haddii uu musaafir yahay fii waqti alamni inuu kasrinayo isagoo ammaan ku jiro oon cabsi ku jirin inuu kasrin karo sida isagoo cabsi ku jiraba oo u kasrin karo salaada oo u gaabinayo walidalika imaamu axmed fii musnadihi wuxuu ku warinayaa wakadalika imaamu muslim fii saxiixihi وأهل السنن waxay warinayaan xadiidka yacla bna umaya yacla bna umaya bay waxay ka warinayaan inuu yidhi sa'altu cumar bna alkhaaabi faqultu falaysa calaykum junaaxun an taqsuruu min asalaati in khiftum an yaftinakum aladiina kafaruu yani hadalkaas ayaan cumar weydiiye buu yidhi waqad amina annaasu aayaddan baan la cajabay buu yidhi markaasaan waxaan weydiiye buu yidhi allah wuxuu leeyahay inaad salaada gaabisaan wax dembiya idinka saaran ma jiro haddii aad gaalada ka baqaysaan inay idinla dagaalamaan laakiin hadda dadkii ammaan bay noqdeen oo ammaan baa lagu jiraa see marka salaada loo gaabinayaa sidaasuu cumar weydiiyey yacla bna umaya baa weydiinaya cumar baa marka wuxuu yidhi faqaala lii cumar buu yidhi cumara wuxuu ii yidhi cajibtu mimaa cajibta minhu waxa adiga la yaabtay baan anba la yaabay buu yidhi adiga waxaa la yaabtay ayaan anba la yaabanahay markaan la yaabay baan fasa'altu rasuul allahi sala allahu alayh ali wasalam nabigaan weydiiyey dadkii ammaan bay heleene maxay tahay salaada aan qasrinayna baan ila ilaahay in khiftum shardiguu ku xidhay marka waa sidee salaada aan gaabinayno baa nabiga weydiiyey buy markaasuu nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam sadaqatun tasadaqa allahu biha calaykum faqbaluu sadaqatahu waa sadaqa ilaahay oo idinku sadaqaystaye in markaad safartaan salaada aad gaabisaan rubaaciyada ahe aqbala sadaqada ilaahay uu idin siiyey qaata rabbi baa idinku sadaqaystay marka hadalkaas yani marka culammada waxay leeyihiin qasriga oo maca alkhawfi ah cabsida in salaada loo gaabiyo markaad safrayso yani jihaadka markaad ku jirta salaada in la gaabiyaa haabitun fi lkitaabi kitaabka qur-aankay ku sugan tahay in khiftum an yaftinakum aladiina kafaruu aayaddaasaa ilaahay uu ku yidhi subxaana wa tacaala walqasru maca alamni ammaanka markii la joogo qofka uu aamin yahay oosan cabsi qabilna in la gaabiyana haabitun fi sunna sunnada nabiga ayay ku sugan tahay salawaatu llahi wasalaamu calayh oo xadiidkaas uu hadda nabigu noo sheegay ayaa tusinaya weeyaan walidaalika waxay dhahaan mafhuumkan oo mafhuumu shardiga la yidhaahdo mafhuumu shardigaasi لا يقوى على معارضة ما تواتر عنه صلى الله عليه وآله وسلم يعني من القصر مع الأمن ساس إليه مفهوم كان لا يفهم آيات مفهوم الشرط قاعة وحوي كما هو إيمان أيوه أود أو أجهر تجارا ملها وحنا اللي كسبنا عليه عليه الصلاة والسلام وأه يعني أيضا وقت الأمان الوجه لأن صلاة القابية نبي كسبنا صلوات الله والسلام عليه marka mafhuumu sharciga waxaa la yidhaahdaa waxay leeyihiin kama hortegi karo lagumana radin karo maaragtay naskaas nabiga ka sugnaaday salawaatu llahi wasalaamu calayh walidaalika waxay yidhahdaan manduuqa shayga mafhuum iyo manduuqa le manduuqka lagu hadlaa la yidhahdaa shayga meeshan yaallo oo la akrinayo lagu dhawaaqayo wey mafhuumna waxa laga fahmayo oo meesha ku jiro ayaa la yidhaahdaa marka waxay dhahaan waxay yidhahdaan culammadu walmanduuqu idaa khurija مخرج الغالب أو على حادثة فلا مفهوم, فلا مفهوم له بذلك شيء منطوقة إذا خرج مخرج الغالب هذه اللي صار مخرج الغالب سيدة بضن وحقنعه هو كان هذه الله صار أما على حادثة وكسبحه أو على حادثة حادثة معينة أو منطوقة لكل ماده وحضعضاء أو مارة شيء ضعضاء وكل ماده فلا مفهوم له بذلك وح مفهوم ليه ما بتشتري لي ومثلا وحكمنا أيدي أنصامرنا وربائبكم اللاتي في حجوركم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم قبلها الرئيبة اللي إلى هذا يقول هذا حاس هذه أو أنت على عينك الأسوة هذا الشيء يقول هذا كوكرتي في حجوركم تاسي لقى هذا ما إليه مفهوم مفهوم مراه أما قول هذا كوكرته أما مركز هكوسة كرتين ناكتا هذا طيب مربض شيء وحرام بكاية يقول مقرسن وتوسوا مرني أبواش علماء كل جلتك سوى هذا النوية marka mafhuum shardiga waxa weeye mantuuqa mar hadduu xaadisa mucayana kusoo dego wax mafhuum uu leeyahay mar ay leeyihiin marka lagama qaadanayo haddii waktiga amniga oo keliya yani waktiga khawfka oo keliya salaada la gaabinaya lagama qaadanayo weeyaan sidaa darteed culammada qaar kaloo ka mid ah sida masalan raggii salafka mujaahid oo kaleeto daxaak ibnu musaaxim sudiyi oo kale aayadan waxay leeyihiin salaatul khawf bay kusoo degtay qasrigan loo jeedana ma ahan qasrulkiniya ma aha cadadkeediioo la yareeyo maahe waa qasrulkayfiya bay leeyihiin habkeeda ayaa la qasrinayaa maxaa yeelay salaada oo musaafirka ah mar horaaba la sugayba salaatulmusaafir waxayba leeyihiin waa tamaamun min gayri naqsin yani tamaamun min gayri qasrin bay leeyihiin fahiya tamaamun min gayri qasrin يعني صلاة مسافرك وامو لبدا اسباب لغوس markii horeba ilaahay uu jideeyay qofka dooba musaafir yahayba inuu laba ragcad tukado ayaa la rabaa laakiin aayadan waxay ka hadlaysaa salaatul khawfkii baa laga hadlayaa bay leeyihin sida cumar bn khataab iyo cabdullahi bn cabbaas iyo caaisha radi allahu canhuma iyagana ay ku tageen يعني شرطك سيلين خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ولذلك عائدة كدن بس وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة خوف بكم تسنى سابيلين مركب waxaa tusinaya salaatu safar mar kastaba laba ragca bay yihi sida imaamu bukhaari imaamu muslim imaamu axmed ay warina xadiid caaisha radi allahu canha caaisha waxay dhihi jirtay furidat salaatu rakcatayni rakcatayn fi safari walxadar salaada markeedii horeba hadduu qofka musaafir yahay iyo hadduu muqiim yaho joogo labadaba laba ragca unbuu qofku tukanayay hadduu musaafir yahay labuu tukanayay hadduu muqiim yahayna markii hore wuxuu tukan jiray yacni laba ragca ayuu tukan jiray مركز وحيث فأقر صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر يعني صلاة السفر سيدة لو داي لما ذا رجعون بالتكنية مركز تبا وحل كردية مركز وحوي صلاة السفر كيف هذا صلاة قصرنا يمر جفتيلي محايا لي مركز تبا لما ذا رجعون بيهاي سفر كسيدة فيه وحل كردية مركز قفك مقيم كأه وأن مسافر كأهين ayaa wuxuu tukanaya rubaaciyadii meeshii labada uu ka dhigi lahaa uu afar ka dhigay duhurkii casarkii cisha ayuu sidaa ka dhigayaa bay leeyihin ama kayfiyada waxa loo jeeda waxa la qasrinaya waa kayfiyaday leeyihin ee kiniyada ma aha leanna salaatu safar waaba labalabay ahayd bay leeyihin kayfiyada waa habka loo tukanayo waxay leeyihiin salaada qofka muqiimka ah wax aan ku banaanayn ayaa salaada qofka maaragtay khawfka ku jira u bannaan bay odhanaya marka kayfiyadii wey oo matalan waxa weeye yacni in safaf sufuuftii la isweydhaarsado in qolo uu mar tujiyo sida aayadda dambe aan ku arki karno ku arki doonno imaamku inuu saf tujiyo safka kale inay taagnaadaan saf kale oo marka dambe salaad ragcada kale oo saf kale tujiyo haddii irtixaamu lxarbi uu jirana oo dagaalkii la isdhex galana inay qofka u bannaan tahay rijaalan wa rukbaanan isagoo lugaynaayo iyo isagoo far saaran inuu tukanayo mutajiha alqibla wagayri mutajiha alqibla isagoo qiblada u jeeday iyo isagoon u jeedin inuu tukanayo iimaa inuu samaynayo rukuucdii sujuudda oosan dhulka dhigaynin uu ishaarayo waxyaalahaasaa loo jeedaa bay leeyihiin casriga halkaani waa qasru lkayfiya ma ahan qasru kimiya ma ahan ay leeyihiin marka kimiyadiisa cadadkiioo la yareeyo maahe waa kayfiyada bay odhanayaan saasay marka culummada odhanayaan yacni waxay leeyihiin arrintaas sidaasaa loo jeedaa amaa qasri in la yidhaahdo salaatul qasriga markeedii horeba waxay ahayd musaafirka inuu laba ragca tukado baaba asal ahayd bay leeyihin marka allah sidaasuu leeyahy in khiftum haddaad bakdaan an yaftinakum inay idin fitneeyaan oo idin idinla dagaalamaan alladiina kafaruu kuwii gaalada ahaa inay idinla dagaalamaan markaa ka bakdaan baad salaada gaabinaysaan inaad gaabisaan wax dembiya idinka saaran lama arko ina alkaafiriina gaaladii kaanuu lakum caduwan mubiinan kaanuu lakum idinka waxay idiin ahaadeen oo idiin noqdeen caduwan cadow oo mubiinan cadowtinimadiisa ay cabdahay yacni daahir alcadaawa cadaawadoodii ay aada u muuqato marka idiinma ilaalinayaan salaadii khayrkeed sidaasoo ilahay idinkugu fududay marka inaad laba laba ragcad ka tukataan ayaa la idiin baneeyey wey waidaa kunta fiihim waidaa kunta haddii aad ahaato nebi maxamedo fiihim saxaabadaada dhexdooda yani waqti lkhowf waqtiga khowfka iyo cabsida ay jirto haddii aad saxaabadaada dhexdooda tahay oo faaqamta fa aqamta aada oogta lahum ayaga asalaata salaadii aada u oogto jamaaca ahaan aada u oogto yani aradta an tuqiima bihim asalaata yani biljamaaca inaad salaadii jamaaco ku oogto markaad doonto fa aqamta yani faidaa aradta wa haddaad doonto inaad oogto weyaan sidaasaa loo jeedaa marka haddii inaad salaada jamaaco ku oogto aada doonayso dhexdooda faltaqum ha istaagto daa'ifatun koox oo minhum saxaabadii ka mid ah macaka adiga la jirhkaaga adiga ha kula tukato ha kula istaagto oo ha kula tukadeen walya'khuduu ha qaateen saxaabadaa kula tukanayso aslixatahum hubkoodiina ha qaateen oo ha wateen ayaa loo jeedaa marka walyakuduu aslixatahum yani hubkoodii ha qaateen yani ha xabaarsanaadeen baa loo jeeda iyaysan dhulka dhigin laakiin looma jeedo gacantii ha ku haystaan looma jeedo sidaasay culammadu leeyihin yani walyakuduu aslixatahum waxaa loo jeedaa an yakunuu xaamiliina lisilaaxihim hubkooda inay sitaan walaysa almuraadu alahdu bilyad alahdu bilyadi gacanta inay ku haystaanna looma jeeda buu leey muraadku ma aha maar taas looma jeedo walya'khuduu ha qaateen oo ha siteen aslixatahum hubkoodii ha qaateen muslimiintii fa idaa sajaduu markay sujuudaan yani kuwii adig kula tukanayay markay sujuudaan yani waxaa loo jeedaa ay yani alqaa'imuuna macak wey dadkii adig kula taagnaayay salaada kula tukanayay hadday sujuudaan sajdatay rakcati luulaa ragcada hore labadeeda sujuudood hadday kula sujuudaan waa ku faaruqayaan salaadii bay ka baxayaan wacan aday ku faaruqayaanay kaa goosanayaan way dhammaystiranayaan markay salaada dhammaystirtaanna waxa weeye falyakunuu min waraa'ikum falyakunuu ha ahaadeen min waraa'ikum gadaashiinna ha ahaadeen gadaashiinna ha tageen yacni cadowga tijaaha alcaduwi ha aadeen cadowga ha ka hor tageen baa la leeyahay markay xagga aadaan walta'ti ha timaado daa'ifatun koox uqra oo kale ila laba safaad u qaybisay laba daa'ifaad ka dhigtay qayb aday kula tukanaysay qaybna cadowgay waardiyenaysay ee hor taagnayd qaybtii adiga laba halka ragca kula tukatay intay meeshii tagta cadowga kuwii cadowga hortaagnaa ha yimaadeen walta'ti ha timaado daa'ifatun uqra kooxda kale ha timaado marka kooxdaasoo lam yusalluu aanan tukanin sida kuwa hore u tukadeen aanan u tukanin marka fal yusalluu kooxdan hadda timid ha tukadeen معك أذيك اللي جلتها قهت تكذين كل تكذين أذيك ويا مرك كل تكنيانا وليأخذوا هقاتين حذرة دكتوني دودا iyo waasiixaqoon hubkoodaba labadaba ha sitay yani hana digtoonaadeen ayagoo salaada ku jiro hubkoodana iyaysan dhigin oo dhulka aysan dejinin baa ilaahay leeyahay subxaana watacaala sababta marka loo leeyahay xidrigooda ha qaateen iyo hubkooda ha qaateen loo odhanayaa oo xirsigaa iyo maaragtay arrintaa dadaalka dheeraadka loo farayahay waxa weeye xikmadeedu waatan ilaahay uu noo sheegay wadda aladiina kafaruu wadda aladiina kuwii waxay jeclaadeen oy tamaniyeen yani waa tamanow baa loo jeedaa wadda aladiina kafaruu kuwii kufaarta ahaa waxay tamaniyeen oy jeclaadeen low takfuluuna inaad halmaamtaan can aslixatikum hubkiina inaad halmaamtaan wa amticatikum alaabadiinana inaad inaad halmaamtaan yani amtica waxaa loo jeeda alxawaaiju yani alxawaaija wamaa yutamatacu bihi fi lxarbi waxaa ka mid ah lidhaha zaadkiinii inaad halmaamtaan raaxiladiinii iyo daabadihii aasaarneedeen inaad halmaamtaan hubkiinii inaad ka tagtaan waxaasoo dhan bay jecel yihiin weeyaan oo kolkaa fa yamiiluuna ay maaragtay idin weeraraan calaykum dushiina maylatan weerar oo waaxidatan kol keliyata idin weeraraan yani waxaa loo jeeda ay yaxmiluu calaykum xamlatan waaxida kol keliya intay idinku soo jeestaan ay idin weeraraan oo idin laayaan bay jeclaanayaan xubkiina markaad tagtaan oo amticadiina wixiina aada halmaamtaan inay mar kaliya inta idin soo weeraraan ay idin laayaan oo sidaa ay idinkaga adkaadaan bay jecel yihiin marka hubkii sita amar baa lagu siiyey haddaba amarkaas yani waxay culammadu leeyihiin waa amar wujuub tusinaayo wey walyakhuduu xidrahum waaslixatahum walyakhuduu aslixatahum kulli markuu ilaahay leeyahay waa amarkaas waa amru lwujuub sida masalan yani maaragtay imaam shaafic labadiisii qowl mid ka mid ah yani maaragtay uu qabo culammadu waxay leeyihiin amarkaasi waxa weeye xamlu silaaxi fi salaati alkhawf fi salaati alkhawfi waxay leeyihiin waa maxmuulun yani cala alwujuubi lidaahir alaaya waajibnima lagu xambaarayaa aayadda daahirkeedana tusinayo waa waajib bay leeyihiin wujuubkaasa marka wax laga reebi waxaa la leeyaha walaa jiraaxa calaykum ولا جناح ذنبي عليكم دشينا معها إن كان بكم هدي إذنك وإذن كسوغن يحي أذن دنك وإذن كسوغن يحي ومن مطر رابعة أو أمس كنتم آبحاتان مرباك وجرا يعني قف مرك وجرا يحي وقف تاك درنوه inuu markaasoo kale hubka iska dhigo maba qaadi karo leanna awoodda hubka ku qaada ma laha inuu markaasoo kala dhigaayo wax dhiba male haddii qofka roob uu ku do-o waa min alhadaa buu ka mid yahayo dharkiisii iyo isagii oo dhan baa isla qoyay wixii o dhan baa amticadii oo watay baa qoyayso culaab way marka ma qaadi karayo markuu qoyo sidaa darteed inuu culayska iska dejiyaa wax dhiba malaha markaas oo kale yani hadduu cudur jiro waa dhigi kartaan wey wujuubkii waa idinka laidinka takfiifiyey laakiin hadduusan cudur jirin waa inaad wadataan wujuubka sidiisu u taagan yahay bay leeyihin walaa junaaxa calaykum dushiina ma aha dembi iyo ismi iyo xaraj midna dushiina ma aha in kaana bikum in kaana bikum hadduu idinku sugan yahay idinka adan dhib oo idinku sugan yahay dhibkii baa la fasiray oo min matarin roob ah roob waa dhib wa leanna culays baa imaanayo wixii oo dhan baa maarata isla qoyayo ma sidi karo qofkii wixii maarata ma xambaarsanaan karayo ow amase kuntum aada ahaataan mar baa kuwa jiran dembi idinkama saarna an tadacuu inaad dejisaan ood dhigtaan aslixatakum hubkiina inaad dhigtaan wax dembiyo markaa idinka saaran mala laanna maba sidi kartaan haddii dhibka yani maaragtay dhibkaas uu jiro oo roobka iyo cudurka iyo waxa lamidka ah iyadoo sidaa ay tahay oo laydiin ogolaaday inaad hubkii dejisaan oo dhulka dhigtaan haddii aad jirantihiin ama roob idinku do-aahi haddana ilahay wuxuu leeyay wakhuduu qaata xidrakum digtoonidiina qaata buu rabbi leeyahy subxaana wa tacaala aad dad feejiga noqda dad digtoon noqda ayuu leeya yuusan cadowga idinku helin kada iyo fajca yuusan idinku helin weyaan maxaa yeelay ina allaha alla subxaana wa tacaala acadda wuu diyaariyey lilkaafiriina gaaladii wuxuu u diyaariyey cadaaban cadaab uu u diyaariyey cadaabka oo muhiinan mid ihaano u saaxiib ah buu u diyaariyey allah subxaana wa tacaala yacni cadaab ihaano u saaxiib ah ayuu u diyaariyey oo lagu ihaanaysanaya maalinta qiyaamaha maalinkaas ay yani cadaabkaas bay leeyihiin marka iska ilaaliya ama in adduunka lagu ridooli laha in allaha acadda lilkaafiriina cadaaban muhiinan cadaab muhiina buu u diyaariyeyo oo ah idinka inuu sababtiina ilaahay ku xoojiyo nasriga iyo guushana uu idinka idinka siiyo gacmihiina inuu ilaahay ku cadaabo taana culammada way ku fasiraan weeyaan haddaba meeshaan waxaan ka gelaynaa salaatu lkhawfkii kayfiyadeedii kayfiyada salaatu lkhawfka marka cabsi ay jirto salaada loo tukadaa kayfiyaad fara badan ayay nusuustu sheegtaa aada u tiro badan ayay tilmaamtaa kayfiyaadkaas marka adiga saddex qaybood un baan ka soo qaadanaynaa anaga saddex qaybood aan u qaybinaynaa qaybta koobaad in maaragtay cadowgu uu ka yimaado qiblada meelaan ahayn uu ka yimaado oo muslimiintana ay yani tijaaha alqibla uu ka yimaadaan ujeeda qibladoo kale uu usoo jeeda cadowga muslimiintana qiblada ay dhabarka xijinayaan dhabarka ay xijinayaan ama ay dhinacyada ka jiraan aysan qiblada u jeedin waa qayb weeyaan qaybta labaad waxa weeye muslimiintii baa tijaaha alqibla ah saasay u jeedaan cadowgana wuxuu ka yimid jihada yani jihooyinkaas kaleeta buu ka yimid xagga qiblada xaggeeda buu ka yimid muslimiintana qibladay u jeedaan waa laba wey xaaladda saddexaad waa xaaladda la isdhex galo oo dagaalku uu maaragtay isdhexgal noqdo oo aanan maaragtay yani sufuuf loo taagnayne dagaalkii la isdhex galo oo maarata dadka cadowgii iyo muslimiinta isdhex galaan waa xaaladda saddexaad weeyaan saddexdaa xaalo un baan ka soo qaadanayna sababta marka aayaddan ay ku soo degtay culammadu waxay sheegaan sabab sabab nuzuulka aayaddan sida masalan imaamu axmed uu warinaya fii musnadihi can abi cayaash azuraqi radia allahu canhu abu cayaash azuraqi uu ka warinaayo wuxuu leeyahay abu cayaash kunaa maca rasuuli illahi sala allahu alay wasalam bicusfaan nabigaan la jirna meesha cusfaan la yidhaahdo ee maka wax yar u jirto ayaan la jirnay fastaqbalana almushrikuuna calayhim khaalid ibn lwaliid mushrikiintii baa naga hor timid ayadoo yani oo nala dagaalamaysa iyadoo khaalid ibn waliid uu madax u yahay ayay noo yimaadeen wa baynana wa bayna alqiblati wa hum baynana wa bayna alqibla ayagana annaga iyo qiblada dhexdeed dhexdeennay ku jiraan qiblada annaga qibladii xigno cadowgana qibladuna ka soo sokeeya qibladii baan ujeednaa buu yidhi marka yani markaasaan tukanay buu yihi fasallaa bina rasuul lahi sal alay wasalam uhra nabiga salaata duhruna tujiyey markii aan salaada duhurka caada u tukanay oo salaadii ka baxnay ayay gaaladii marka shallaayeen oo mushrikiintii way qoomamoodeen oo waxay yidhaahdeen wallahi waxay yidhaahdeen xaalad waxay ku sugnaayeen aan markay tukanayeen aan kulligood baabi'in karnay bay ku sugnaayeen bay yidhahdeen laqad kaanuu calaa xaalin low asabnaa kiratahum kada aan ku heli karno ayagoo sujuudsan aan wada layn karno ayaanu ku sugnayn markaasaa qaarkood waxay yidhaahdeen qaar ayaga ka mid abaa waxay yidhaahdeen taatii calayhim alaana salaatun hiya axabu ilayhim min abnaa'ihim wa anfusihim haddaa waxaa imaan doonto salaad la yidhaha salaat alcasr oo iyaga ay kaga jacayl badan yihiin ilmahooda iyo maaragta naftoodaba salaada ay ka jecel yihiin ayaa imaan doonta yidhahd marka haddaanu laynaynaa markaan aan samayno hadalkaa markay yidhaahdeen faanzala jibriilu bi hadihi alaayaati malkul jibriila marka aayadahan nabiyullaahi maxamed kusoo dejiyey bayna aduhr waalcasr intaan casrkii la gaarin oo duhurkiina ay tukadeen dhexdooda ayuu kusoo dejiyey allah subxaanau watacaala aayadahan waidaa kunta fiihim faaqamta lahum salaata ilaa akhiri laaya ilaa akhiri alaaya ayaa soo degi markaasuu nabigu safay calayhi salaatu wasalaam marka kayfiyada hore waa marka ay muslimiinta qiblada u jeedaan nebiga laba safuu ka dhigay laba safuu u qaybiyey hubkiinana watuu yidhi sida masalan abu cayaash azuraqi oo xadiidkiisa sii wata wuxuu leeyahay salaadii casar baa soo xaadirtay buu yidhi fa amarahum rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam fa akhaduu silaaxahum horta hubkii lama dhigin way qaateen hubkiina qaataa la yidhi laanna aayaddaasaan ilaahay soo dejiyey hubkoodii bay qaateen nabiga laba safo u qaybiyey salawaatu llahi wasalaamu calayh labada safba qibladiiba u wada jeedaan nabigaana imaam oo hootijinayo laba safaa laga dhigay saxaabadii marka wuxuu leeyahay marka ugu horreysa waa wada nabigaa rukuucay uma rakaca farakacnaa jamiican labada safka waa lala wada rukuucay waa kayfiyada hore weeye markaasuu uma rafaca farafacnaa jamiican wuu soo kor noqday ictidaalkii buu sameeyey annagana waa soo kor noqonay buu yidhi uma sajada nabiyu sala allahu calayh ali wasalam nabiga ayaa sujuuday wuxuu la sujuuday bisafi aladii yaliihi safkii nabiga ku xigay oo xaggiisa ku xigay ayaa markas nabiga la sujuuday safkii dambana waa istaageen walaakharuuna qiyaamun yaxrusuunahum safka dambe way taagan yihiin way ka hareen nabiga lama tukanin lama sujuudin way taagan yihiin marka sujuuddii bay galeen kuwa hore safkii hore kuwaana waardiye weeye way ilaalinayeen ilaalay ku jireen markii uu nebiga sujuuddii dhammaystay uu soo istaagay ay soo kor noqdeen nebigii safkii hore markay soo kor noqdeen ayaa waxaa sujuuday safkii dambaa marka sujuuday laanna markaan salaada ayuu ku jira haddana waa laska ilaalinaya gaaladii markii nebigii safkii hore soo istaageen ayaa safkii dambana uu sujuuday oo la yimid weeyaan sujuuddii markay kasoo kor noqdeenoo nebiguna uu taagan yahay labadii saf ayaa isbedeshay safkii horeeye gadaal buu soo maray safkii dambena horay buu maray oo nebigu xigsaday dhankiisii ragcadii labaad weeyaan waa isbedeleen way socdeen safkii hore ayaa gadaal maray safkii dambena nebigu xigsaday dhankiisa ayuu u jeestay weeyaan nebiga markaasuu haddana la wada rukuucay kulligood markuu qiraa'adiisii dhammaystay labadii safba ictidaalkii markii lasoo kor noqday safkii marka xigay oo awalkii dambe aha ayuu nabiga la sujuuday salawatu llahi wasalaamu calayhi way la sujuudeen kuwii kalena way taagan yihiinoo waa waardiye weeyaan markii ay fadhiisteen oo tashahudkii iyo atixiyaadkii ay u fadhiisteen ayay kuwii taagnaana soo sujuudeen markaasay la fadhiisteen markaasuu nabiga la salaamo noqsaday salawaatu llahi wasalaamu calayh salaadaas waa kayfiyada markay saxaabadu muslimiinta qiblada ay u jeedaan tijaah alqibla marka ay yihiin ayuu nabiga tujiyey abu cayaash azuraqi wuxuu leeyahay fasallaaha rasuulu llahi sala allahu alay wasalam maratayn salaadaas laba jeer buu tukaday maratan bicusfaan wa maratan biardi bani sulaym mar wuxuu ku tukaday yani maaragtay magaalada cusfaan la yidhaahde maka u dhow marna reer bani sulaym ayuu maaragtay dhulkooda markaan joognay buu ku tukaday nabiga caleyhi salaatu wasalaam marka xadiidkaas sidaan soo sheegnay imaam axmed baa warinayo abu daawuudna uu warinayaa yani ibnu jariir itabari baa warinayo xaakim baa warina waana taxiixinaya dahabina waa ku waafaqaya riwaayadaas xaakim weeyaan kayfiyada labaad waa markii cadow muslimiinta ay qiblada yani jihadeeda jihaan ahayn ay u jeedaan ama dabarkay xijiyeen ama dhinacaasay ka joogaan ama dhinacaasay ka yimaadeen yani qibladii kama soo horjeedaan qibladii markay sidaasoo kale yihiin riwaayada imaam axmed iyo nasaa-i iyo abr ibn jariir itabari ay warinayaan waxa weeyaan markaasi yani aayaddan midda ay tilmaamayso weeyaan hadda macnaha ay aayaddan tilmaamayso weeyaan marka markaasoo kale kayfiyada loo tukanayo waxa weeye nebiga laba saf uu ka dhigay laba safaa loo qaybiyey ciidankiisa u qaybiyey saf waxaa la geeya cadowgiibuu ka hortegaya xagbuu u jeesanaya wuxuu aadayaa cadowgii ila jihadii qiblada kama imaanin dhinaca kale ka yimaadeen cadowgay ka hortegaya safka kale ayuu nabigu tujinaya isagoo qiblada u jeedo hal safaa la tukanay markay ragcada koobaad dhammaystaan ragcada koobaad markuu nabigu sujuudii labaad uu sujuudo uu soo kor noqdo ayagu waa mufaaraqay la imaanayaan salaadii halkii ragcood dhimanayd bay dhammaystiranayn ayagoo aan nabiga ku xirnayn nabigana istaaguu ku sugayaa oo waa tukanaya weeyaan markay tukadaan ay salaamo noqsadaan ayay baxayaan meeshii ay safkii kala taagnaa oo cadowga hortiisa ahaa bay tegayaan qolada kalea marka imaanayso markaasay nebigii hal ragcoo kale ku xiranayaan ragcadaa markuu tujiyo oo sujuuddii ou galo yani atixiyaadka ou gala baan ujeeda sujuuddii ou dhamaysto tashahudkii ragcadii labaad oo atixiyaadka ou gala way istaagayaan way soo dhamaysanayaan faatixadoodii iyo rukuucdii iyo sujuuddii bay dhamaynayaan nebigii waxay ku sugayaan oo kusii sugaya tashahudka way la imaanayaan markay tashahudka atixiyaadka la yimaadaan ayay markaa nabiga la salaamo noqsanayaan salawatu llahi wasalaamu calayh labadaasna kayfiyadaasna waa kayfiyada kale riwaayaad kaleetu way jir jiraan oo maaragtay halka ragcaba keliya inay kaga baxayaan sugayo ayagana way jiraan oo hal ragca tilmaamayo way sugay way jiraan oo ragcada wax dhamaystirayaan ma jirte ragcada markuu nabiga la tukada wuu ka baxaya wuu tegayaa bay odhanaya maxaa yeelay nabiguna laba ragcoo tukanaya ayagana hal hal ragcay yeelanayaan ayay odhanayaan weya calaa kulli xaalin kayfiyadaas way kayfiyada uu maarata imaam shaafic iyo aimo dhowra ay dooranayaan waktiga marka xaaladda saddexaad waa xaaladda la isdhex galo markaasoo kale markay dadku isdhex galaan oo gaaladii iyo yani maarata salaadii waktigeeduna uu soo galay salaada in laga taga marna ma jiro dagaal baa jiro male hala joojiyo lama oranayo way tukanayaan laakiin qaabkay u tukanayaan wakti iltixaam alxarbi baa la yidhaahdaa jamaaca ma jirto markaasoo kale jamaaca laguma tukanayo leanna nin nin baa laisku haysto waa la isdhex galay wax jamaaca la yidhaahda ma jirto waa laga waa loo rugseeyey markaasoo kale keli keli bay u tukanayaan ama qibladay kaabilayaan ama iyagoo qiblada aan usii jeedin bay kasii jeedo ayay tukanayaan ayagoo lugaynaya bay tukanayaan ayaga oo maaragtay wax saarana fardahoodii iyo saaran bay ku kor tukanayaan wamaa ilaa dalika sidaas bay samaynayaan wey waana aayadda aan kusoo marnay fii suurati albaqara aan kusoo marnay fain khiftum farijaalan aw rukbaanan oo ilaahay leeyahay subxaana watacaala fain khiftum haddaad baqdaan fasalluu rijaalan aw rukbaanan yani maaragtay idinkoo lugaynayo ama idinkoo wax saaran tukada baa la oranaya wey marka kayfiyaadkaas ayaa loo tukadaa salaatulkhawfka yani aad iyo aad ayayna u tiro badan tahay yani maxaa la yidhahda kayfiyada salaad salaada la yidhaha salaat alkhawf walidalika ibnu kaiir raximah llahu markuu aayaddan sharxay wuxuu leeyahay salaat alkhawfi anwaacun kaiira salaat alkhawfka noocyo fara badan ay leedahay wuxuu leeyahay faina alcaduwa taaratan yakunu tijaaha alqibla mar wuxuu ka imaan karaa qiblada xaggeeda ayuu ka imaan karaa cadowgii wa taaratan yakunu fii kayri sawbiha jihadeeda midaan ahayn buu mar kale ka imaan karaa ayuu odhanaya weeyaan wasalaatu takunu rubaaciya qaar baaba odhanaya wax la nuskaaminaya male afartii ragcaad tukanaysa rubaaciya samayn wa taaratan takunu hunaa'iya yani hulaasiya bay noqonaysa hulaasiya sida maqribka oo kaleeto mar waxay noqonaysaa sideeda saddexdeeda ragcaad la tukani wa taaratan takunu hunaa'iya buu odhanaya ka subxi sida salaada subxi iyo salaada safarka oo kaleeto yani labalaba ayay noqonaysaa buu leeyahy uma taaratan yusaluuna jamaaca markaysan iltixaam alxarbi jirin jamaacay ku tukanayaan wa taaratan yaltaximu alxarbu falaa yaqdiruuna cala aljamaca marna waxa weye waa la isdhex gelayaayo waa la dagaalami yani maaragtay waa la isku dhex jiraa marka jamaca inay ku tukadaan ma awoodi karaan bal yusaluuna furaada mustaqbila alqiblati wagayri mustaqbiliha yani keli keli bay u tukanayaan ama qiblada ha qaabilo qaarkood ama yaysan qaabilin yani saasuu ohanaya rijaalan wa rukbaanan ayagoo kuwa lugaynaya ama maarata wax saaran ah wuxuu leeyahi walahum an yamshuu walxaalatu haadihi waxay leeyihiin inay socdaan ayadoo dagaalka sidaa uu ku jiro wayadribuuna darba almutataabic fii matni asalaati wa yuumiu iimaan salaaduu ku dhex jira waxna waa garaacaya oo cadowgiibu seefka la dhacaya salaadiina waa ku jira laakiin wejiga dhulka dhigi maayo wuu ishaaraya rukuucdii sujuudii ayuu ishaaraya weya marka qaabkaas bay leedahay yani maarata riwaayad aada u tiro badan marka intaan umaan kaga gaabsanaynaa yani maarata aayaadkaas oo kusoo arooray yani riwaayaadka salaatulkhawfka ku yimid aaday u tiro badan yihiin marka intaan umaan ku gaabsanayna waidaa kunta haddii aad tahay nabi maxamedu fiihim asxaabtaada dhexdooda mid ku jiro yani weliba wakti oo maaragtay cabsi ay tahay aad ku dhex jirto ood baqaysaan oo faaqamta lahum fa aqamta aada oogto lahum asalaada salaadii aada u oogto oo aad doonto iqaamata salaati aada doonto weeyaan faltaqum ha istaagto daa'ifatun koox oo minhum muslimiintii ka mid a macaka adiga ha kula istaagin yacni laba saf aad u qaybisay safna wujaaha alcaduwi buu istaagay cadowgu wejigiisuu taagan yahay safka labaadna aduu kula istaagayo salaada kula tukanay marka faltaqum ha istaagto daa'ifatan koox oo minhum muslimiintii ka mid a macaka adiga la jirkaada ha istaagto walyakhuduu aslaxatahum hubkoodana ha qaateen oo yuusan dhigin fa idaa sajaduu markay sujuudaan oo laba ragcadii koobaad ay tukadaan ragcadii koobaad labadeeda sujuud ay dhammaystaan haawey yani waxa weeye fal yakunuu min waraa'ikum macnaha culamada qaar waxay halkaa ragcoy tukanayn ha tagin laakiin aimada imaam shaafici aimada kale waxay leeyihiin mufaaraqay la imaanayaan ragcadii bay dhammaystirayaan kale marka kabacdi bay cadowga xaggiisa aadayaan fal yakunuu ha ahaaday markay salaadooda dhammaystaan min waraa'ikum gadaashiina ha tageen walta'ti ha timaado markay cadowga hortagaan kuwan tukaday daa'ifatun koox kale daa'ifatun ukhraa koox kaleeta ha timaado waa safkii labaad kuwaasoo lam yusalluu aanan weli tukanin kolkaa fal yusalluu ha tukadeen macaka adiga la jirkaaga ha tukadeen ayagana sidii kuwii hore u tukadeen iyo habkii ay u tukadeen oo kale ayaguna ha u tukadeen walya'khuduu ha qaateen kuwani xidrahum digtoonidooda iyo وأسلحة أموركوda حقاتين يسميهم ود الذين كفروا ود الذين كوي وحي جعلادين ويتمنيين كفروا قالوا بي لو تغفلون إنا كالمامتان عن أسلحتكم هبكين إنا كالمامتان هي وأمتعتكم ألا بدين أدولتين إلا قف مارت سيف قللان قري قللان بنت قللان موتين أمتعنا ووتان alaab ma uu wataa daabada wataa zaad ba wataa wuxuu cuni laab wataa lacag ba wataa wax walba wataa marka inaad wixiina halmaamtaan bay jeclaanayaan oo kolkaas fa yamiiluuna ay maaragtay idin weeraraan yani idinku soo leexdaan yaxmiluuna calaykum aa loo jeeda ay idin weeraraan maylatan waaxidatan yani xamlatan waaxida weerar kol ah hal mar ay idinku soo qaadaan oo markaa ay idin baabi'iyaan oo idin maaragtay yani ay idin dhameeyaan ayay doonayaan way sidaasay jeceliin سيئة مركة عرنت أقول رجلين خبكي نحيست وصلاتي من السكدوية ولا جناح الذنب عليكم كركين معها مسارنا إن كان بكم هدو إذن كسبين أذن دب ودب أقبتان دب كاسو من مطر روب أه أو أما سكنتم هذا حاتان مرضى وجرا يعني مارتي وحد وحد دشي نصارا ملها أن تضعوا من أن تضعوا إنا دجسان أسلحتكم هبكين إنا دجسان وحيد كسار لما أركوين لكن إذنكم هبكين دجلتين وخذوا قاطع حذركم التونيدين قاطع ومركز تبا دقنينتي يعني ما أردت ما أردت في الجبال نقضى وياه إن الله قال أعد وحو دياريي للكافرين قال هذا وحو دياريي عذابا عذاب ودياريي عذابك أو مارك مهينا أي ذا إهانة إهانة صاحب أه oo muhiina oo xaqiira ayuu rabbi u diyaariyey marka waa lagu maaragtay waa lagu ihaanaysanaya cadaabkaas haddii galaan فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا قضيتم هدي آب قدتان الصلاة صلاة هداد قدتان يعني إذا فرغتم من صلاة الخوف بلوجينا صلاة الخوف كهداد كبح لنا الطارق ذا قوة ميستان فإذا قضيتم يعني هذا كما تفرقتم وسن إلهي القرآن كوير هذا فإذا قضيتم مناسككم أو كريه فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض هو سكر لم يتهم مركي صلاة أطفال قدام صلاة الخوف كي أتكتان فاذكروا الله الله حصى ذكر جيسي لئما قياما حال كونكم قياما إذنكو أقوى تاغن وقعودا إذنكو أقوى فضيه وعلى جنوبكم إذنك أو جيفو دنع دنع أو جيفو مركا بني آدم كصدح لا حالون بكسو جيه إما إنه تاجن يهي ولغيه سدنك إيساء ساريه إنه فضيه وصلك أكو فضيه ودلك أو فضيه فضل لغتريه إنه دنع إيساء دلك يهلو جيفو إن تبع حالة لها صدح دو حالة آمنا داي إلهي ذكر جيسا يوسن عرب كاذا كزولين مركز تبع ذكر إلهي ولا أيان ليه هويه ولذلك ابن كثير رحمه الله مركو آيدا تفسره حليه يعني الله وحو فري الدومديسة لكثرة الذكر عقيب صلاة الخوف صلاة الخوف ككذب إن الذكر جبضيان أي الله الدومديسة فري يا بوري وإن كان مشروعا مرغوبا فيه أيضا بعد غيرها ذكر صلاة كلام مركي لقبحه أيضا سلو كلا أي مرغوب خطهي oo maaragtay mashruuc u tahay oo la jecel yahay ay in la badiyo ay tahay walaakin haahunaa aakadu markii salaatulkhoofka la joogo ayay aada usii xoog badan tahay buu leeyahy salaatulkhoofka markii la joogo iyay dikriga in la badiyo bay aada u xoog badan tahay limaa waqaca fiiha min altakfiifi fii arkaaniha sababta arkaanteediyaa la fududeeyey meesha afar ragcaheed labaa lagaaga dhigay waxa weeye wa min alruksati fi aldahaabi fiihi waliyaabi waliyaabi waxa weeye waxaa kaloo lagu rugseeyey oo salaadan dhexdeeda ku samaynaysa inaad xagga aado inaad tagto inaad soo noqoto dhaqdhaqaaqaasaa laguu fasaxay oo lagu siiyey marka arrimahaas laguu sameeyey darteed oo salaadaha kale laga helaynin daraaddeed dikriga u badiya waa ruksa ilaahay uu idin siiyey takfiif marka dikriga ilaahay badiya weeyaan fadkuru llaha ilaahay xusa qiyaaman idinkoo kuwa taagan وقعودا إذنكو أكو فضيو وعلى جنوبكم إذنكو أجيفو لنا عدنا أجيفو لنا حين ندوشي سكسوغا إلهي سبحانه وتعالى ذكر دي سهيوه فإذا اطمأنا فإذا اطمأننتم فإذا اطمأننتم هذه آل حسشان طمأنينة وحال إلى هذا يعني سكون النفس من الخوف بل إلى هذا nafta oo cabsida ka xasishaa tuma'niina la yidhaahda marka macnaheedu waxaa waa faida amintumaa loo jeedaa wa xasalat atuma'niina haddaad aamin noqotaan oo cabsidiinu ay tagto ood xasishaan sidaasaa loo jeeda faida طma'nantum haddii aad xasishaan faaqiimu salaata salaadii ooga yani waxaa loo jeeda atimuuha wa aqiimuuha kamaa umirtum salaadii taam yeelo dhammaystira wey haddii aad amni heshaan wey oo dagaalka uu idinka dhammaado beledkii magaaladiina aad ku noqotaan safarka aad ka laabataan salaadiini dhammaystira haddaayaan gaabinayna ha odhanina dagaalka markaan ku jirna markaas waa lagu ruqseeyey laakiin hadda ood aamin tahay inaad dhammaystirtaa la rabaa wey faaqiimu salaatada ay faatimuuha wey dhammaystira sidii la idiin amrayna ula imaado khushuuceedii iyo rukuuceedii iyo maaragtay sujuudeedii iyo shu-uunteedii oo dhan salaada ay lahayd dhammaystira buu allah leeyahay subxaana watacaala maxaa yeelay ina salaata salaadii kaanat waxay ahaatay cala almu'miniina mu'miniinta dushooda waxay ahaatay kitaaban ay maktuuban shay-an maktuuban mid la qoray bimacnaa mafruudan la farad yeelay oo la waajibiyey wey mawquud yani kitaaban mid la qoray wey oo la waajibiyey mawquutan la waktiyeeyeyo wakti loo yeelay iyo salaada wakti bay leedahay waa la farad yeelayo saddex salaadood waa waajib wey inaan tukanno waa nagu farad wey uma salaadaa waktigeedii inaad tukataa lagaa rabaa inaadan ka hormarin ubaa yani duhurka yani duhur adoo tukanaya inaad tidhaahdo maaragtay afar saac iyo saddex saac subaxnimaan tukanaya duhur lagaa yeeli maayo adoo casarkii lagaa rabo inaa ama ka digdigta ama kasoo hormarisa laguma ogolo salaad kasta waktigay leedahay waktigeedaas ku tukada baa loo jeedaa waa la waktiyeeyey wey walidalika cabdillahi bn cabaas markuu aayadan fasirayo wuxuu leeya kitaaban mawquutan yani ay mafruudan mu'aqata yani mid la farad yeelay oo wakti loo yeelay weeyaan salaadaasi marka waktigeedii faradnimadeedii ula imaada waktigeediina ha ka dabamarina hana ka hormarinina weeyaan ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا, ما لا يرجون إيه ولا تهنوا وحوى جهاد كيبا مسلمين تلقوا ترترسينيا يعني لقوا بورنيا ويا الله سبحانه وتعالى با مسلمين كبورنيا ولا تهنوا هتاك دراننا في ابتغاء القوم قومك أو عدو لو جيدو raadintooda iyo dalabkooda aad dalabtaan oo doontaan doonistooda ha ka taagtaraanina mar walbaba gaalada raadiya la dagaalama quwo iyo u muujiya iyo adadayg u muujiya inaad dad jiro tihiin muslimiintii u muujiya buu ilaahay leeyahay in takuunuu haddii aad tihiin ta'lamuuna kuwa xanuunsanayo kuwa xanuunsanayo haddii aad tihiin oo dagaalkaas dhib iyo dhimasho iyo dhaawac iyo wax lamid oo idinka soo gaarayo fa inahum mushrikiinta iyo kufaartii ya'lamuuna iyagana way xanuunsanayaan kamaa ta'lamuuna sidaa idinka u xanuunsanaysaan yacni xanuunka keliya iyo dhaawaca dhimashada idinka idinku gooni maaha ayagana mushaarikiina idinla yihi waa idinla qaybsanayaan weeyaan siday u xanuunsanaysaan oo dhibka u dareemaysaan bay ayaguna dhibka u dareemayaan marka halkan waxa weeyaan يعني إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون وحال هذا وتعليل للنهي المذكور قبله ولا تهنوا في اتقاء القوم صلى الله عليه وسلم والنهي أتاك درانين صرفت إن أتاك درانين أي حلت لسميني وحال ليه يعني أيقوا بوي حنوصدان سلا إذكوا حنوصدان مركا سمد باتين بني آدم باتين سأقول لمن يسابق أقول لمن يسابق sida u dhaawacmaysaan bay u dhaawacmaya sida idinku cabsanaysaan bay idinkaga baqayaan marka marna ha taag daraanina baa ilaahay leeyahay subxaana watacaala weliba ziyaada loosoo sheego waxaa layidhi watarjuuna min allahi maa laa yanjuun watarjuuna waad rajaynaysaan min allahi allah waxaad ka rajaynaysaa haddaad muslimiintii tihiin maa shay baad rajaynaysaan laa yarjuuna gaalada aysan rajaynaynin yani waa ziyaadatu taqriir lxuja la yidhahda xujadaas ayaa la qarirideeda baa la ziyaadinaya la xoojinaya wey macnaha ilaahay subxaana watacaala wuxuu caddeeyey inay ayaga dadka mu'miniinta alle xaggiisa sawaab ay ka helayaan nasri iyo khalabo iyo gargaar ay ka helayaan ta'yiid iyo xoojin xag alle ay kala kulmayaan laakiin gaaladu inaysan arrintaa haysanin marka waxaa weye fa antum awlaa biljihaadi saas way idinkaa ku awlaysan inaad la dagaalantaan oo doonataan idinkaa ku habboon weeyaan marka saas darteed marna ha taagdaraanina ayuu rabbi leeyahay subxaanahu watacaala walaa tahinuu fi ibtiqaa'i alqawmi qoomkii oo cadowgii a raadintiisii ha ka taagdaraanina raadiya oo dalba oo zaahid kelimadiis inay u kor noqoto u jihaada in takuunuu haddaad haddaad ahaydeen ta'lamuuna kuwa xanuunsanayo fa innahum ayaguba ya'lamuuna way xanuunsanayaan kamaa ta'lamuuna sidaa u xanuunsanaysaan oo kale watarjuuna waad rajaynaysaan mu'miniintiyey min allaahi alla waxaad ka rajaynaysaan xaggiisa maa laa tarjuuna maa laa yarjuuna waxayna ayagu gaalada rajaynaynin oo sawaabkii iyo nasrigii iyo jannadii iyo shahaadadii baad rajo ka qabtaan weeyaan marka aayadda waxay la mid tahay aayadda suurta al cimraan aan kusoo marnay oo kale ayay la mid tahay markii qaswatu uxud laga hadlayey allah uu leeyahay walaa tahinuu walaa taxzanuu waantum laclowna in kuntum mu'miniin in yamsaskum qarxun faqad masa alqawma qarxun mitlu yani hataag daraanina markii la yidhi ninkaa dadka sarreeye ah mu'miniintiyey haddaa mu'miniintihiin hadday dhib idin taabto iyo dhaawac u idin gaaro waxaa leeyahay faqad masa alqawma qarxun mitluhu kan idin taabta mid lamida ayagaba taabtay ujeeda dhibka idinka idin soo gaaray mid lamidaba ayagaba gaaray weeyaan marka taasoo kale un bay la mid tahay weeyaan wa kaana allahu alla subxaanahu watacaala xaliiman allihii cilmile ayuu ahaaday oo waxa uu idinku mashaqaynayo dusha idinka saara idinku kalifayo waa shay uu og yahay in yani maaragta masaalixa idinkugu sugan tahay xakiiman haddana xikmadaho wuxuu jidaynayo xikmo u leh xagga diinkiina iyo adduunyadiinaba xagga diinkiina iyo adduunyada wuxuu rabbi jidaynayo allah xikma u leeyahay waana masaalixdiina u weeyaan ina anzalna ilayka alkitaaba bilxaqi bilxaqi ina anzalna ilayka alkitaaba bilxaqi litaxkuma bayna annaasi bima araka allah walaa takun lilkhaa'iniina khasiima ina anzalna aayadahan halkan laga bilaabo ilaa aan ka gaarno in allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duuna dalik aayadahaas sabab mucayana ayay kusoo degeen waan arki doonno insha allahu tacaala waxayna ka hadlaysaa yani xukumka cadaaladda laysku xukumo oo nabiyullaahi maxamed la farayo cadliga islaamkaana ka muuqanayo weyaan aad arki doonta islaamka siduu cadaalad u samaynayo markaa sababta ka hadlayna inaa anzalnaa inaa anagu anzalnaa waan dejinnay allah baa odhanayo ilayka adiga nabi maxamed waxaan kuusoo dejinnay alkitaaba kitaabkii qur-aanka ahaa ayaan soo dejinnay bilxaqi xaala kawnihi multabisan bilxaqi isaga oo xaq wato ayaana kugu soo dejinnay maxaa kitaabka yani qur-aanku isaga oo xaq aho ilaahay xaggii ka yimi waa xaq wey qur-aanka waa multabis bilxaqi wey xagga khabarkiisa wuxuu ka warramayaa xaq ah dalabka maaragtay wuxuu doonayabaa xaq ah awaamirta uu bixinayabaa xaq ah nawaahidii wuxuu reebayabaa xaq ah marka qur-aankan isagoo xaq wato ayaa allah subxaana watacaala nabiylahi maxamed uu kusoo dejiye wey inaa anagu anzalnaa waan dejinay ilayka adiga nabi maxamedow alkitaaba kitaabka qur-aankan kugu soo dejinnay bilxaqi isagoo mid xaq wata ah ayaanu kugu soo dejinnay maxaan kuugu soo dejinay xikmada lagugu soo dejiye waa maxay litaxkuma bayna annaasi bima araka allah litaxkuma inaad xukmiso ood ku kala saarto qur-aankii bayna annaasi dadka inaad xukunto bayna annaasi dadka dhexdooda bimaa shay inaad ku kala xukunto araaka allahu ilaahay ou ku tusiyey wuxuu rabbi ku tusay yani bimaa araaka allah ay bimaa callamaka allahu wa alhamaka ilayh wuxuu rabbi ku baray oo kugu ilhaamiyey inaad dadka ku kala xukunto ayuu allah subxaana wa tacaala qur-aanka kuugu soo dejiye weyaan walaa takun ha ahaani nabi maxamedow khasiiman mid doodo lilkhaa'iniina kuwa khaa'iniinta ahe yani khiyaanada la yimaada mid u doodo oo wakiil u ah ha noqonin buu ilaahay leeyahay subxaana watacaala marka ayadan yani waxay tusinaysaa nabiyullaahi maxamed waxa uu wax ku xukumo waa bimaa araahu allahu subxaanahu wa tacaala ilaahay waxa uu tusay oo ku ilhaamiyey ou baray ayuu wax ku kala xukmo ku kala xukumaaye laa bihawaahu hawadiisa kuma kala xukumo rasuulka calayhi salaatu wasalaam maxaa yeele ilahay qur-aanku ku sheegay wuxuu leeyahay wamaa yantiqu cani ilhawa in huwa ilaa waxyu yuuxa marka nebiga hawadiisa iyo wuxuu isagu jeclaado xog kuma kala xukumee wuxuu rabbi baray oo qur'aanka u horeeyo oo wax yacni ilhaamtii ay ku xigtay iyo sunnadii waxyiga ahayd ayuu nabigu ku kala xukumaa calayhi salaatu wasalaam walidalika ibn abi xaakim wuxuu warinayaa can ibni cabbaasin radia allahu canhuma cabdullahi ibni cabbaas wuxuu oran jiray iyaakum alra'ya iyaakum alra'ya فإن الله قال فإن الله تعالى قال لنبيه لتحكم بين الناس بما أراك الله ولم يقل بما رأيت iska ilaaliya buu dhihi jiray ra'yiga idinkaan idin kala digaya aragtida ra'yigaada iyo hawadaada iyo inaad adiga diin ka dhigato ood iyada keliya daba gasho taa iska ilaaliya diinka iyo iyo ra'yiga waa kala laba weeyaan marka inaad hawadiinna aada wax ka xukuntaan waa ra'yi buu noqonaya weya marka iyaakum ara'yi buu yidhi iska ilaaliya ra'yiga yaan idinka iyo ra'yigaan idin kala digi maxaa yeelay allah wuxuu nabigiisa ku yidhi litaxkuma bayna annaasi bima araaka allah inaad dadka ku kala saarto allah wixi uu ku tusay marka wuxuu leeyahay walam yaqul bima ra'ayta waxaad aragtay ma aha walidalika alimaam suyuuti wuxuu leeyahay markuu arrintaas tacliiqinayo waqaala gayruhu buu yihi cabdullahi ibni cabbaas dadaan ahayna waxay leeyihiin yaxtamilu qawluhu bima araaka allah allah hadalka uu yidhi bima araaka allaahuda waxay ixtimaashaa alwaxya walijtihaada macan nabiga inuu u banaanaa sida waxyiga inuu wax ku kala xukumo uu leeyahay haddana ijtihaadkiisa inuu wax ku kala xukumi jiro oo u dadaali jiray waxaana tusinaya bay leeyihiin yani maaragtay xadiidkii nabiga calayhi salaatu wasalaam saxiixaanka ku sugnaa bukhaari iyo muslim xadiid umu salama radia allahu canhuma radia allahu canha umu salama waxay tidhi nabiga wuxuu maqlay yani iriddiisabuu dad buuqayo oo qaylinayo ayuu ka maqlay gurigiisa iridiisa buu maqlay laba qofoo isku dhegan oo qaylinayso doodayso markaasuu usoo baxay markaasuu inuu nabigu usoo xukuntamaynayo min kala saar bay yidhahdeen markaasuu nabigu wuxuu yidhi alaa inamaa ana basharun aniga bani aadam baan nahay buu yidhi wa ana aqdii binaxwin mima asmac waxaan maqlo dadka aan ka dhegaystaana wax ku kala xukumaya buu waxaan idinka idinka maqlaan idinku kala xukuminayo walacalla axadukum an yakuuna alxana bixujatihi min bacdin waxaana dhici karta qaarkiin qaarka kale inuu ka fasaaxad badan yahay oo xujada uu ka caddayn og yahay kii xaqa lahaa in laga xujo badso oo yani xujada ninkan kaleo xaqdarrada ku dhaga ku ordayahay oo ka fasiixsan yahay oo wixiisa aada u meelmarsan karo ayaa la arkaa buyi oo fa aqdiya lahu markaas aan waxu xukumo markaan arko inuu ninkani xujadiisa ay muuqato oo ka ka fasaaxo badan yahay inaan uxukumaan la arkaa faman qadaytu lahu bixaqi muslimin fainamaa hiya qibcatu min naarin falyaxmilha aw liyadarha yani qofka aan qof muslima xaqi uxukuma buu yihi nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaan uxukumay waa qayb naarta ka mid a isagoo og yani waa qayb naarta ka mid ama haqaas ama haka tago asagay utaala yani maaragtay halkaas culamada waxay ka qaataan xukumka qaadiga uu rido qaadigu waa mujtahid waa wuu dadaalaya hadduu asiibana ninka qaadiga ahoo xaakimka ahoo mujtahidka wuxuu leeyahay hadduu asiiba laba ajar buu leeyahay hadduu gafana hal ajar buu leeyahy laannao qof cilmi leh oo maarata wax ku kala xukumaya dadkii weeyaan sidaa darteed yacni qaadiga xukumka ow ridaahi hadduu cadaalad darre yahay isagaa cadaalad bay ula muuqataa markuu tuuro cadaalad darrena uu yahay cadaalad darradaas ma xalaalaynayso xaq muslim kale leeyahay xalaal kuma noqonayo weyaan marna kuma noqonayo waxaan xaq muslim qaadi kasta hadduu ku xukumo xalaalka uguma noqonayo waxaana leeyahay waxay la mid tahay sida uu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam faman qadaytu lahu bixaqi muslimin fainamaa hiya qibcatu min naar waa qayb naar ka mid ahoo aada qaadatay qaadigaa iisoo xukumay keliya inaad tidhaahda ma aha wey walidalika waxay yidhahdeen xagga xukumka culammada waxaa loo shartiyeeya qofku markuu xaakim noqonayo yacni alcilmu waalcadlu labada inuu leeyahay qof cilmiga inuu yahay cadilna inuu yahay baa la rabaa wey marka halkaas yani waxa weeyaan ra'yiga ijtihaadkana nabigeenu u furnayd salawaatu llahi wasalaamu calayh daliilkaas ayayna keensanayaan inuu nabigu waxyaalo badan ku ijtihaadi jiray maaragta uu samayn jiray waxna ay waxay yihiin marka bima araaka allahu culamadaa sidaas bay maaragtay oo suyuuda uu soo guurinayaa yani waxay ixtimaashaa alwaxyu walijtihaadu macan nabiga labadaba way u banaanayd wey walaa takun ha ahaanin nabi maxamedow khasiiman mid doodo oo u doodo lilkhaainiina dadka khaa'iniinta mid u dooda ha noqonin yacni qofka aad khiyaano ku ogaatay ha u doodin wey qofka khiyaano aad ku ogaatayo sheeganayo wuxuusan lahayn wuxuusan lahayn buu doonaya uu sheeganaya anaa iskale buu odhanaya ama xaq lagu leeyahay buu inkiraya xaq lagu leeyahay oo ku sugnaaday buu doon uu diidaya ama ha ogaado ama yuusan ogaanin marka kaasoo kaleeto haddaad ogaato ha u doodin buu allah leeyahay الخائنين خصيمة مركا أيضا علماء وحيلين وحي دليل وطهي يعني ودليل على تحريم الخصومة في باطل والنيابة عن المبطل في الخصومات يعني وحي دليل وطهي إن أنا باطل لقدودين إن باطل لقدود إن حرام تهي أي دليل أطوة السنة باطل كاسي أما حقوق الدنيا النقلة أما من دينات دين أتدود يسعب باطل مبطل أه هنقطه مرنا إن يتقوب الناني مركا إن قف مبطل أه وأهل باطل أه أما ظالم أه أو باطل كجرنا إن دودي سكما ابن قطوط أبيك وكيل كنقطنا أينا لقوم أقلوية ولذلك ذاتك هذا الله يرد اللي يرهده يعني waxaa arkaysaa nin ama qaatil ahoo dulmi dadku soo dilay ama xoolo dadeed soo dhacay buu difaacaya yani xoolo u qaata darteed buuna ku difaacaya marka waxay noqonaysaa walaa takun lilkhaa'iniina khasiima qof markuu khaa'in yahay laa yajuusu in loo naa'ib laga noqdo xataa loo doodo oo wakiil iyo looyara u noqotid laguma ogolo weeyaan inaad u doodo laguma ogolo waa khaa'in inaad ka tabarucdo baa la rabaa walidaalika waxay leeyihiin sida sheekh naasir sacdi oo kaleeto wuxuu leeyahay aayaddan mafhuumkeeda wuxuu ku tusinayaa calaa jawaazi dukhuuli fii niyaabati alkhusuuma liman lam yucraf minhu dulmun qofka aanan dulmi lagu garanaynin qof aanan dulmi lagu aqoonin in loo doodo oo wakiil laga noqdo oo looyar loo noqdo inay bannaan tahayna waa laga qaadanaya qofka maaragtay yani waa u doodi kartaa qof ahlu xaq ah oo xaqiisii inuu soo dhacsado rabo waad u doodi kartaa waa kuu bannaanta laakiin shayga lagaa reebay waa inaad xaaraam shay baatil qof ku jiro ama khaa'in ah inaad u doodid weeyaan mafhuumka aayadda marka taasaa laga qaadan qofkaan khaa'in ahayn waa loo doodi karaa laakiin khaa'in looma doodi karo ama mufsid ama mubtil midkoo doonaba ha noqdo weeyaan wastakfir illah marka aayaddaas sababta ay kusoo degtay aayadahaan oo dhan sababta ay kusoo degeen waxa weeyaan يعني سيدة ابن مردوية ابن مردوية أولنا أيه من رواية العوفية عن ابن عباس رضي الله عنهما يعني وحو ليه ذات أنصار تكمدة أيا النبي قال لدولي أو جهاد لآذي بعض غزواته دقال الذي سقار كمدة أي الراعين مركاسا قيد في ذكر للسعودية النبي الراعي ذات كمدة أيا وحا لقحضي dirciga diraca waxa la yidhaahdo ee lagu dagaal galo caburbeleedka loo yaqaano ayaa laga xaday ansaarta rag kamida baa laga xaday markii laga xaday ninkii xaday yani waxay culammada leeyihin waxaa la yidhahdaa tucmat ibnu ubayriq ayaa la yidhaahdaa banu ubayriq aa la bashiir ibnu ubayriq tucmat ibnu ubayriq bishr ibnu ubayriq waxsaas rag sidaas weeyaan marka dadkaasna waa ansaartay kamid yihiin laakiin islaamay muslimnimay daahirsadaan dadka asaabteenu ku dhex jira nimankaasaa soo xaday markii ay qaateen yacni dircigii dadkii laga qaatay baa nebiga u yimid sida qataadat ibnu ibnu nucmaan ayaa nebiga u yimid calayhi salaatu wasalaam markaasuu dircigii adeerkay baa la xaday waxaana iga xaday waxaana xaday buu yidhi tucmat ibnu ubayriq ayaa xaday buu yidhi ninka la yidhaahdo ayaa dircigii dircigii qaatay oo iga xaday nebiga markii u yani in loo sheegay ou ogaaday tucma arrintii ayuu wuxuu sameeyey dircigiiba soo qaaday si aan gurigiisa loogu arag riwaayaadka waxay leeyihin nin yuhuudi ah oo beri ah oo madiino wax ka degan ayuu gurigiisa ku qariyey oo halkaasuu geeyey markaasuu ilaa nebigu warkiibaa gaaray inuu ninkaa dircigii xaday baa gaartay markaasuu wuxuu u yeedhay dadkiisii qaraabadiisiibuu u yeedhay qaraabadii markuu u yeero wuxuu ku yidhi war dircigii aniga aan soo qaaday waxaan geeyey waa iska fogeeyeyo nin hebel oo yahuudi ah ayaan gurigiisii geliyey marka saa darteed nebigu u taga ina difaaca markaasay nebigu u tageen oy ku yidhaahdeen nabigi rasuulka ilaahayow waxay yidhaahdeen ninka saaxibkeenna ah oo tucmo ah oo lagu tugmayo inuu dircigii xaday waa nin barii bay dhaheen ninka darciga xadana waa naqaanaayo waa hebel weeye waana haddii laga raadiyana gurigiisa waa laga helayaa bay yidhaahdeen maarata dirca waa laga helaya waa laga soo helayaa bay yidhahdeen ee waxaan rabnaa saaxibkeenna inaad u cudur daarto dadka hortooda calaa madaxin min annaas calaa ru'uusi alkhalaa'iq inaad ugu cudur daarto ayaanu kaa codsanaynaa oo inuu beri yahay aada muujiso haddaadan sidaa yeelin inuu halaagsamo bay u badnaanaysaa markaas waxay leeyihiin nebigu wuu istaagay calayhi salaatu wasalaam ninkii wuu beri yeelay markaasaa ilaahay subxaana watacaala aayadahan uu soo dejiyey oo la leeyahay walaa takun lilkhaa'iniina khasiiman qur-aanka waxaa lagugu soo dejiyay dadki inaad ku kala xukunto allah wuxuu maaragtay ku baray oo ku tusay yani maaragtay walaa takun lilkhaa'iniina khasiima marka waxay leeyihiin markii uu ogaaday ay maaragtay uu beri noqday yani markii uu aayadaha ay soo degeen ayaa ninkii yuhuudiga ahaa la beri yeelaya yuhuudka inuusan waxba ahayn uusan waxba qaadanine nimankan islaamka sheeganaya oo munaafiqiinta inay yihiin dadka wax qaatay ayay cadaynaya weyaan marka dadkaa berigaa in la itihaamo ayuu difaacaya marka cadaalada islaamkaay kutusinaysaa xataa yuhuudi yani maaragtay inaad xaq waxuusan qabin aad dusha ka saarto oo qof beriia aad wax ku tuurto inaan la ogolayn waan arki doonaa yani maaragtay allah subxaana watacaala oo odhanaya yani aayadaheena waman yaksib khatii'atan aw isman uma yarmi bihi barii'a faqad ixtamala buhtaanan wa isman mubiina marka marna lama ogola cid waxuusan ahayn inaad dusha ka saartaan lama ogolo wastakfir illaaha allah dambi daaf weydiiso nabigeennaa la leeyahay calayhi salaatu wasalaam yani mimaa sadara minka wixii kaa soo baxayo oo qaar waxay leeyihiin culammada ka mid ah yani maaragtay nucmaan maxaa qataadata bnu nucmaan nabiga u yeeray markuu nimankan u beri yeeray ayuu qataadihii nabiga warka usoo sheegay oo saxaabiga wanaagsanaa aha ayuu u yeero wuxuu ku yidhi calibta ilaa ahli beytin dukira minhum islaamu wasalaaxun tarmiihim bisariqati calaa kayri bayinatin walaa sabtin dad maaragtay ahlu beyt ah oo khayr lagu sheegay islaamnimo iyo wanaag lagu sheegay baa tuuga ku tugmaysa miyaa buu yidhi yani dadka xoolaha laga xaday laftooda hadalkaa ku yidhi marka wastakfir illahada sidaasaa loo jeedaa bay leeyihin ka istikfaar weydiiso hadalkii a qataadata bnu nucmaan aad ku tiri oo dadkii xoolaha laga xadaya wixii kaa dhacay istikfaar weydiiso weeyaan ina allaha alle kaana gafuuran allihii dhaafid badan wey raxiiman oo naxariisasho badan wey walaa tujaadil ha doodin can aladiina kuwii yakhtaanuuna khiyaanayo anfusahum naftooda khiyaanaya kuwaas ha ka doodin u ilahay leeyahy subxana watacaala يعني الاختيان والخيانة لبدأ بمعنى الجناية والظلم بمعنى الجناية والظلم والإثم بالوجهنا يعني اختيان ذات إلى خيانة وأن جناية الذنب آتكش الظلم آتكميسي إثم آلتهم التأساس الوجهنا مركا ولا تجادل هكدودين هدودين عن الذين كوي حقودي يختانون أنفسهم نفتود خياني ومارك سرقدي أي لي مادين نفتود كل المياه وصدق خياني xaggooda ha ka doodin buu ilaahay leeyahay maxaa yeelay ina allaha alle laa yuxibu ma jecla man kaana axad man qof kaana ahaaday khawaanan mid khiyaano badan oo kasiiru khiyaana ah ilaahay ma jecla subxaana watacaala weliba haddana asiiman dembi badano yani dembiga uu ku galay yani ramyahu ila lbari qof beri ah oo maaragtay ku tuuray sida yuhuudi beri oo kale oo ku tuuray yani maaragtay qof dembi badanna ilaahay ma jecla subxaana watacaala خوان يا أثيم لبدا من أمثلة من أمثلة المبالغة أي كمدي وفعال يفعيل لهذا أمثلة المبالغة كمدي مركا هدي إلهي مجعل ليري الله مجعل هدينا إلى هذا وحبه لوزي لجعلك الله محناش كم قري ضدك سام قري يا سما وبغضك يا إلهي بو عرضي ويا مجعل إلهي ملك الإله الله هو النعبي هيوي مركا دكات خائنين تأه خيارات بدن إثمك بدن إلهي مجعل سبحانه وتعالى والله سبحانه